habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayna waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xarigga ka jaray mashruuc cusub oo lagu horumarinayo hay-adda duulista ee dalka ariska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay in lasoo afjaray howlgalladii ka dhankahaa al-shabaab ee ka socday qaybo ka mida gobolka hiiraan khilaaf ayaa ka dhashay xilka qaadista wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ay ku samaysay xubno ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose xadida dadka sida dhaqsiyaha ah ugu geeriyoonaya gaajada ka dhalatay abaarta ka jirta soomaaliya ayaa sii kordhaysa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna fiidnimo ee caawa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo gabagabaysay kulamo maalmahanba ay ka waday magaalada muqdisho oo ay la lahayd qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabad lagu soo gabagabeynayay oo ka dhacday magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaana uu halkaasi ka sheegay in muhiim ay tahay in wasaaradda arrimuhu guduhu ay dardargeliso isu keenidda bulshada soomaaliyeed
iyo wasiir cabdixakiimba waa niman firfircooni iyo yididiilo iyo nolol badan ay ku jirto taasi waxay sababtay markiiba inay howlihii loo igmaday isla markiiba wax ka qabtaan wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradaha ugu waaweyn ee dowladda federaalku iyo xukuumaddan dan qaran ee uu hogaamiyo prime minister xamse cabdibare ay ka filanayso in waajibaadka waaweyn iyo ballanqaadyada waaweyn ee aanu geynay golaha baarlamaanka iyo himiladii madaxweynaha inay fuliso waa wasaaradda u igman arrimaha nabadda buddhigga u ah saldhigga u ah dhidibada u ah waa wasaaradda la rabo inay soo idlayso soo dhammaystirto arrimaha federalismka la xidhiidha waan ku faraxsanahay wasiirrada inay halkan fadhiyaan oo ay ka warramayaan duruufaha iyo waayaha ka jira deegaanadii gacmo wadajir bay wax ku qabtaan waa wasaaradda la rabo inay wax ka qabato dibu heshiisiinta bulshada dhexdeedaah run ahaantii aad baan wasiirka uga mahad celinaya inuu ictiraafo labadii mas-uul ee halkan jenaraalka iyo guddoomiyihii hore haddana xildhibaana raggaasi wax badan bay u hureen inay magaalada gaalkacyo nabad noqoto wax badan oo guddoomiyuhu eheladiisii ugu dhoweyd iyo walaalihiibu in badan ku waayay sida aad ogtihiin nabaddu markaa qiimo yar ku iman mayso in fadhiid la ahaado meel la fadhiyo ku iman mayso odhaah iyo arrin la-aanna ku iman mayso wasiir markaa qofka aan qirin dadka kale waxay qabteen isna berri la qiri maayo doorkiisa arrintaas waan u mahad celinaynaa mas-uuliyadda iyagoo weliba garab badan aan helayn ayaamo fara badan bay halkaa usoo fadhiyeen iyaga iyo rag iyo hablo kaloo badan waan idin mahad celinaynaa taliyayaasha iyo iyo iyo mas-uuliyiinta kaleba walaalayaal waxaan rabaa bal inaan soo ururiyo qodobadii dhowrka ahaa ee laysla meel dhigay markay culimmadii hadashay haweenkii hadleen civil societygii hadleen aqoon-yahanadii afyare iyo raggaas ay ka mid ahaa in arrimahan cilmi baadhista ku sameey ay hadleen iyo mas-uulka ka socda jubbaland agaasimaha
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyey wejigii ugu horreeyey ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconayay maalmihii ugu dambeeyey gobolka hiiraan taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal biixi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalka lasoo gabagabeeyey islamarkaana uu kasii socon doono daafaha kale ee gobolada dalka
al-shabaab oo cadowgii ah waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin waxaan rabaa warbixin kooban inaan ka bixiyo howlgalkii la magac baxay waa beri tow howlgalkan waxaa keenay kadib markii arxanlaabayaashu ay gumaadeen dad shacab ah ay gubeen gaadiidkii carruur saqiirah oo aan waxba galabsan ay laayeen dowladda waxay go'aansatay in si deg dega looga jawaabo wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka soomaaliyeed ayaguna waxay la yimaadeen qorshihii runtii qorshahaas wuxuu ahaa qorshe aad u naqshadaysan waxaannu go'aansannay awoodda xoogga dalka soomaaliyeed in aannu dul dhigno nimankan arxanlaawayaasha ah ilaahay waa lagu guuleeyey howlgalku wuxuu ka socday laba meelood hiiraan iyo galmudug galmudug oo isugu jirta qurceel weji ka baxay iyo weji dhuusabareeb ka baxay iyo weji baxdo ka baxay hiiraanna wuxuu ahaa afar weji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmahayaan maanta oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay hiiraan middii galgaduudna ay hawsheedii noo socoto argagixisada waxaa halka looga dilay al-shabaab ah oo cadowgii ah yaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay hiiraan ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacahayaan ayagoo ku yaacahaya si aan tala ku jirin oo tala la'aanaho qof walba meeshii ka horraysay uu orday waxaan rabaa halkaa inaan ka caddayno waddada laamiga ah ee beledweyne ilaa buulo barda inay furan tahay ooan maanta cadow ku dhex jiraa uusan jirin waxaan kelioo xaqiijinaynaa inaan ka saarna miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen waxaan rabnaa halka inaan shacabka soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu wakhtigeedii waa soo dhammaaday kama harayno waa daba soconaynaa meeshay galeen baan uga dabagelaynaa dalka waa laga xoraynayaa mar haddii dowladdii iyo xooggii dalka soomaaliya wasaaraddii gaashaandhigga iyo dadkii shacabka ahaa iyo weliba guddoomiyihii gobolka hiiraan intaasoo isgarabsaday aan isku duubannahay xaggee bay nooga baxsanayaan waa ka awood badannahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalkan ka qayb galay kuwii ta'kulaynahaya intaba waa mahadsantihiin intii naga shahiidana allah u naxariisto waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiya shacabka reer hiiraan meel uu joogo dibadiyo gudaba dhiirigelinta ay nala daba taagan yihiin xogta ay mar walbana siinahayaan sida ay garabkayaga uga garab dagaalamahayaan amaba ay nooga horreeyaan aad baan idinkaga mahad celinhayaa yaan la fariisan yaanan istaagin yaan cadowgu aan ka adkaana yuusan nagu soo kicin yuusan jaanis damba noo helin inuu nagu soo rogaal celiyo yaan laga harin gobollada kaleeto oo dalka soomaaliyeed oo sida gobolka shabeellada dhexe iyo baay iyo bakool iyo gobolka gedo iyo inta gobolladaaoo nawaaxiga la leh ee gobolka hiiraanna waxaan leenahay ka kaca diyaar baan idiinnahay inaan idin garab istaagno waa tijaabinay tabarta iyo awoodda al-shabaab wallaahi haddaad ogaan lahaydeenoo dagaal la gashaan inaynaadan u fadhin gumaysi inaynaadan oggolaateen ha oggolaannina gumaysiga shabaab nin shakhsi ah oo wiil yarah oo qaawan oo aan awood lahayn oo calan madow wata inuu inta ku dul yimaado wax walba oo asaga uu rabo uu kaa qaato
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu maanta xadhigga ka jaray mashruuca lagu hormarinayo hay-adda duulista waxaana mashruucani markaasi uu sheegay in muhiim uu u yahay isu socodka duulimaadyada ee dalka iyo sidoo kale kuwa caalamiga ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in xukuumaddiisa danqaran ee uu isagu markaasi horkacayo ay wax badan ka bedeli doonto adeegyada bulshada ee dalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale uga mahad celiyey qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya dadaalada iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee muddooyinkan dambe ay ka wadeen qeybo badan oo ka mid a gobolada dalka guud ahaan saaxiibayaal wararkeennii habeennimo waa naga intaa cidda aan helin waxa ay ka baaran doonaan barheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel